وطن ويو قلبيك وبكي صومالي وامد واولي يوميرة وطن ويو قلبيك وبكي idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa
bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal meel walbaad joogtaan kulanti waxaanu wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya
idigay bidixi maka maarantaa
waa subaxnimo axada taariikhda ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha labiyo tobanaad sanadka laba kun labaatan iyo kow qodobada saaka barnaamijka waxaa ugu waaweyn kuna maqli doontaan ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid iyo madaxweynayaashii hore ee puntland oo maanta ku wajahan magaalada boosaaso kuwaasi oo waanwaan ka dhex wada dhinacyadii ku dagaalamay magaalada boosaaso waraysiya arrintaasi la xidhiidha ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan dad badan oo reer guuraaga oo aada u tabaalaysan ayaa gaaray deegaan lagu magacaabo godob jiiraan oo roob uu ka daay kana tirsan maamulka puntland dadkan waxa ay ka kala ayaameen ama dadka ay ka tageen gobollo ka tirsan dalka waxaad kaloo maqli doontaan intaa barnaamijkeena hawada uu ku jira saaxiibayaal ciidamada amniga jubbaland waxa ay howlgallo kalena al-shabaab ka wadaan xaafadaha magaalada kismaayo kadib falal amni darro ku soo nonoqday magaaladaasi waxaad kaloo maqli doontaan wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle oo sheegay in hay-adaha deeqbixiyaasha ay ka gaabiyeen dib u habeynta kanaalka webiga shabeelle ee ku yaalla gobolka shabeellada dhexe qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka faaqidaada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya anigoo yunis duraan caliya intuu hawada ku jiro ayaa idiin tabinaya mar kale ku soo dhowaada
watana weeyo meel bay ka wada timid
mar kale subax wanaagsan aan ku bilowna magaalada kismaayo ee caasimadda gobolka jubbada hoose ee ahna xarunta kumayl gaarka ee uu ku howlgalo dowlad goboleedka jubbaland xalay ilaa saakay magaaladaasi waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab oo ay wadaan ciidamada ammaanka jubbaland kadib markii shalay halkaasi qarax gaari lagu soo xiray lagula eegtay sargaal ka tirsan maamulkaasi waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada ayaana howlgalladan dad badan kusoo qabtay waxaa haatan qadka si toosa ugu jira wariyeenna magaalada kismaayo qadar imaan dhaqane qadar soo dhowow bal ka warbixii xaaladihii ugu dambeeyey magaalada kismaayo iyo howlgallada socda
aada ayaad u mahadsan tahay xalay saqdi dhexe ayaa howlgallo dhinacyo badan ka sameeyeen ciidamada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan kuwa ammaanka iyadoona afar ka mid ah xaafadaha magaalada kismaayo ay ka sameeyeen baaritaanadaasi waxaana baaritaanadani ay imaadeen iyo howlgallada ay sameynayaan ciidamada ammaanka kadib maalmihii ugu dambeeyey kismaayo waxaa kusoo badanayay falalka amniga lidk lidka ku ah sida bambooyinka gacmaha laga tuuro oo habeenadii ugu dambeeyaba waxyeelo ay kasoo gaaraysay dadka goobaha lagu qaxweeyo ama wadooyinka reeraha laamiga ay la beegsanayeen shabakado argagixisada al-shabaab ka tirsan shalay gelinkii dambe ayaa gaari uu watay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada nabad sugidda waxaa loogu xiray qarax miino halkaasi oo sargaalkaasi uu ku geeriyooday waxaana lagu magacaabaya axmed gurey ciidamada ammaanka ayaa ka hortegaya falalka argagixisanimo ee kusoo badanaya magaalada kismaayo xilli kismaayo lagu wado labaatan iyo sideedda isla bishaani aan ku guda jirno inay ka dhacdo doorashada baarlamaanka ee aqalka hoose inta ay ku guda jireen ciidamada howlgalkaani ayaa waxa ay kusoo qaqabteen ilaa iyo labaatan iyo sideed oo ay uga shakisan yihiin inay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab saraakiisha hogaamineysa ee howlgalkaani ayaa waxay u sheegeen radio muqdisho inay dib usoo bandhigi doonaan kadib markii ay baaritaano ay ku sameeyaan dadkani looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin argagixisada al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyaba waxaa si toos ah loo wiiqayay argagixisada al-shabaab awoodihii ay ku lahaayeen gudaha magaalooyinka kala duwan ee dalka hadda ayaa waxa ay kusoo aruureen in ay falal gaadno ah ay ka geystaan gudaha magaalada oo ay kamid yihiin in miinooyinka gaadiidka lagu xira ama waxaha qarxa ay isticmaalaan iyo weliba bambooyinka gacmaha lagu tuuro oo ay ku tuuraan goobaha dadka dhalinyarada iyo weliba goobaha kale ee lagu qaxbeeyo ee magaalada marka waxa ay sheegeen saraakiisha inay soo ciribtirayaan tiradaasi shabakada argagixisada al-shabaab ka tirsan oo lasoo awaawulay islamarkaasina doonaya inay ka faa'iidaystaan xilliga doorashooyinka ay socdaan waxyeelana ay u geystaan bulshada marka weli howlgalku waa uu socdaa oo xaafadaha kala duwanaya ciidamada kusii shaqeeyaan baaritaanada weli waa ay sii wadaan waxayna tilmaameen in muddooyinkaniba ama inta ay doorashada socotaba howlgallada ay sii labalaabi doonaan
dhinaca kale qadarow magaalada kismaayo waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo qusaydaha arrimaha doorashada si gaara golaha shacabka talaadada soo socota ee toddobaadkan waxaa lagu wadaa in doorashadaasi ay qabsoonto sida qorshuhu yahay guddigu shaqa ay wadaan bal dhanka doorashadana warbixin naga sii
runtii waxaa laga dareemayaa magaalada kismaayo qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada baarlamaanka aqalka hoose lix gursi ayaa la filayaa in labaatan iyo sideed isla bishaani aan ku guda jirno lagu doorto kismaayo runtii goobta doorashada ay ka dhexeyso ayaa aada loo arkeeyey amniga guud goobtaasi waxaana lagu arkayaa ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda jubbaland kismaayo waxaa ka socoto korista ergada oo ay wadaan odayaasha waxaana ergadaasi diiwaangelintooda ama liiskoodaba odayaasha ay u gudbinayaan guddiga doorashooyinka ee jubbaland wakti xaadirkani goobta ama hoolka ay doorashada ama hoolka ay ku shiraanba guddiga doorashooyinka waxaa ka soconaya isdiiwaangelinta musharaxiintii ku tartami lahaa lixda kursi ee ugu horeyso ee doorashada ee baarlamaanka aqalka hoose runtii kismaayo waxa ay gashay jebi doorasho waxaana laga dareemayaa goobaha hoteelada iyo goobaha la iskugu yimaado shirar isdaba joog ah oo ay u sameynayaan ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka musharaxiinta ku tartamaya kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose waxaana maalinba maalinta ka dambeysa kasoo degaya garoonka diyaaradaha musharaxiin kala duwan kuwaasoo iyagana loolan adag u galaya kuraasta kala duwan ee doorashada baarlamaanka ee aqalka hoose amniga guud ee magaalada ayaa aada loo adkeeyey gaar ahaan goobta ay doorashada ay ka dhaceyso iyo weliba goobaha kale ay degan yihiin musharaxiinta haddii ahaan lahaayeen hoteelada iyo weliba guryaha ay ka jireysteen xaafadaha kala duwan ee kismaayo marka amniga aada ayaa loo adkeeyey wasiirka amniga oo kormeeray goobta doorashada ay ka dhaceyso isagana wuxuu sheegay in ay dadaal dheeraad ah ama jufdi badan ay ku bixin doonaan sugidda amniga inta ay socota doorashada baarlamaanka ee aqalka hoose isagoona tilmaamay in cid allaale ciddii looga shakiyo in ay khalkhal gelinayso amniga magaalada ay ka qaadi doonaan tillaabada sharciga waafaqsan waa sida uu sheegay wasiirka amniga marka kismaayo guud ahaan xaaladeeda kaleeto waa jebigeedu waa uu degan yahay marka laga reebo dadka oo aada u hadalhayo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan doorashada baarlamaanka aqalka hoose
aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryihiina magaalada kismaayo qadar imaan dhaqane oo warbixin inaga siinaya arrimaha doorashada iyo howlgallo ciidamada ammaanka ay ka wadaan gudaha magaalada kismaayo kuwaasoo lagu baadigoobayo xubno ka tirsan argagixisada al-shabaab oo ku dhumaalaysanaya magaaladaasi markaana haddii aan fiirino magaalada garowe ama si gaar ah puntland ra-iisul wasaareyaashii hore ee dalka cumar cabdirashiid iyo madaxweyneyaashii hore ee puntland cabdiweli cali gaas iyo faroole ayaa maanta ku wajahan magaalada boosaaso ee caasimadda gobolka bari kuwaasi oo waawaan maalmihii dambe ka dhex waday dhinacyadii ku dagaalamayey magaaladaas wafdigan waxaa ka mid ah ra-isul wasaarihii hore ee dalka cabdiweli cali gaas madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole isimada ugu cansan puntland iyo siyaasiyiin kale boosaaso oo ah magaalo caan ku ah ganacsiga ayaa maalmihii aan soo dhaafnay waxa ay martigelisay dagaal lagu ho oo dhex maray ciidamo ka wada tirsan puntland oo kala taabacsan madaxweynaha maamulkaas iyo taliyihii xilka uu ka qaaday ee b s f balse xilka balse xilka qaadistaas hor yimid xaaladda ayaa haatan degan inkastoo inta badan bulshadii deegaankan magaaladaas bannaanka joogaan dhinaca kale dad badan oo reer guuraha oo aada u tabaalaysan ayaa gaaray deegaan lagu magacaabo godob jiiraan oo uu ka da-ay roob waxaana wararkaasoona ka waraysanay waryaheena gobolkaas yuusuf maxamed maxamuud aad aad umahadsan tahay kadib shaqaqadii boosaaso hadjeedintii madaxweyne deni iyo kulaabashadii bulshada soo barikaciyay ee boosaaso waxaa soo tirayey baaqa baxda nabadda baxda dhaqanka iyo siyaasiyiin xilal hore lagu soo qabtay puntland iyo soomaaliya intaba magaalada garowe waxaa ku sugan oo xalubhelidda xaaladda boosaaso isu keentay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdishiid xamsan maake madaxweynayaashii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole oo ah senatar ka tirsan xogsan ee baarlamaanka soomaaliya iyo madaxweyne cabdil maxamed cali kaas oo hore usoo noqday dalkan madaxweyne iyo sidoo kale siyaasiyiin kala duwan oo reer puntland ah kuwaasi oo ilaa sanay ilaa xalay kulamo kala duwana lahaa madaxaasina ee puntland ugu horeeyay madaxweyne keni ee madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed cusmaan el makarashin guddoonka baarlamaanka puntland waxaa iyana dhankooda garowo soo gaarayay isimo magac kule bulshada soomaaliyeed iyo puntlandba kuwaasi oo ka keliyay gobolada kala duwan ee puntland ujeedada socdaalkooda yahay xawihelida xaaladda boosaaso iyo inaan dagaal dambe dhicin bulshadana mar dambe la barakicin siyaasiyiintan isimadan kala duwan iyo waxgaradkan ayaa lagu wadaa inay gaaraan magaalada boosaaso oo saldhig u ahayd xaaladda haadan taagan xal waarana looga gaaro shaqaaqadan u dhexaysa ciidamo kale oo tirsan puntland kumanaan shacab ayaa sidoo kale iyadoona dhankooda markadhanka shacabka saacadihii ugu dambeeya ku laabanayay guryahoodii oo horay ay uga soo barakaceen kadib hadalkii nabadda ahaa uu madaxweyne deni jeediyey samaraantaana ku booriyey ciidamada amarna ku siiya inaan xabad dambe la cidin xabadda manaysan dhacayn dadkuna ay ku noqdaan guryahoodii sidoo kalena dib loo furo dekeda magaalada boosaaso goobihii waxbarashada goobihii ganacsiga iyo garoonka diyaaradaha iyo guud ahaanba isu socodka dadweynaha qaybihiisa marka waxaan dhihi karnaa saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in isimadan iyo guud ahaanba siyaasiyiinta kala duwan iyo madaxweyneyaashii hore iyo bahda ku dadaalaysay in xaaladda boosaaso nabad lagu soo dabaalo ay dhankaasi boosaasi bari ilaa qarnaanka ay sii gudbaan sidoo kale isimadii kala duwanaa hore arrintan u galay oo ugu horeeya boqor burhaan boqor muuse ayaa dhankooda xalay soo dhaweeyey hadalkii nabadda ahay madaxweyne deni iyagoona xusay in uu ahaa wax lagu farxo xilligeedan kusoo beegmay kuna baaqay in halkaas laga sii wado oo bulshada loo turo
hadda jawiga guud ee magaalada boosaaso waa sidee dadkiina ma kusoo noqonayaan magaalada ka barakacay
sabsigeeda aad buu degan yahay waxaa dib u furmay isla shalayba markii haween hore madaxweynuhu khudbada jeediyey gobihii ganacsiga sidoo kale waxaa furantay dekadii magaalada boosaaso aeroboorka iyo dib in hawsha usoo noqotay xaaladda guud ee boosaasona waa amni hadda wax dhib ah kama jiraan ciidamadii dib ayaa loo kala qaaday sidoo kale waxaa dib ugu noqonaya ilaa shalay ilaa shalay kala bilageli koraba kumanaankii qoysa hore usoo barakacay ee naftooda kala soo cararay gudaha magaalada boosaaso inta badan dadkaas waxay yacsanaayeen inta udhexaysa carmo ilaa boosaaso dhanka kale yuusuf waxaa warbixina naga siidaa maalmihii dambe puntland waxaa laga soo warinaya abaare aada u daran wararka qaarayna soo gaaray waxay sheegayaan in dad badan oo reer guuraa iskagana kala yimid gobolada dalka ay gaareen deegaanka godob jiiraan ee gobolka nugaal roobna uu ka da-ay dad badan ayaa halkaas kugu tagay warbixin koobanay naga sii maadaama deegaankaas aad ku sugan tahay anaadaad mahadsan tahay deegaanka gobol jiraan oo ka tirsan gobolka nugaal gaar ahaan codsimaada dugula ayl waxaa ka da-ay roobkii inta badan dagooda isku yimi soomaaliya qeybo kamid ah abaarna ay saamaysay marka waxaa isugu soo guuray halkaas isugu yimid reer gudaha kala duwan oo kakala yimid guud ahaanba gobolada kala duwan ee puntland sida gobolka sool bari nugaar qeybada kala duwan iyo murugi kaba runtii waxaa arkaysaa deegaankaas oo aan tegey ilaa hadda inta irbaadiyey ama reer guraayi laga soo rarayo gobolada kala duwan ee puntland halkanna ay usoo naf iyo nolol raadsadeen inta badan halkan deegaanka godob jiraan intiisa badan waa cagaaraya hadda waa ka muuqda naqi roobkaas uu soo saaray dadka deegaanka hore la hadlayna waxay sheegeen in si wanaagsan loo soo dhaweeyey dadkaas deegaankuna uu siman yahay biyi iyo baadana hadda ay ka helayaan waktigaani dadka irgulaha qaybta meel fog baa laga keenay markay gaadiidka wadaan oo kale waxaad ka bilaamaysaan daal iyo nolol xum ay ka muuqato qaybtood xoolahooda ay wataan sidoo kale ay aad u liikaan marka halkan oo kale markay yimaadaan naqaasay cunaan runtii wax walba iska bedeli karaan qaybtoodna wax walba iska bedelay kuwii xilliga hore yimidba
deegaanka ay noo sheegto waa deegaan yar marka dad badan oo reer guuraana waa iskugu yimaadeen bal haatan xaaladda ka taagan warbixin naga sii maadaama aad ku sugan tahay
runtii deegaanku marka la fiiriyo si guud loo fiiriyo waa uu yaryahay haddana waa deegaan kala fidsan ilaa dhanka xeebta kusii fidsan marka dadkaasi tirada badan ee soo guuraya runtii waxaan muddooyin wada qaaday qaybtoodna aanba weli la tegin meelaha deegaanada qaarkood sida sheega dadka degan deegaanka marka sida u yaryaahi karaa marka danaska loo fiiriyo dalka loo fiiriyo waa dhul deegaan fidsan ama dhulkan adduunka loo yaqaano inta badan ee dhirta gaagaaban leh haddana ayaan kala baxsan marka intaas reer guraa iyo inka badan baynu qaadi karo ayaan rumaynayna dadkuna guud ahaan hadda noloshooda way wanaagsan tahay biyo waa u leeyahay deegaanku inta badan deegaanahaas waxaa laga isticmaalaa daraayo sidoo kalena waxa u leeyahay reer shayga deegaanka ku dhex jiraan oo ilaa dowladda soomaaliya kale u lahaa waa dhul sidoo kale beerley ah ku dhex jiraan oo ay kasoo baxaan dalayo kala duwan ay ka mid tahay digirta iyo wixii la midka ah marka waa deegaan noocaasi oo u qaabaysan nolosha guud ee reer guuraaga halkaasi hadda kasoo guuraya kuwa deganaana aad ayay wanaagsan tahay marka laga yimaado nololxumadii hore iyo abaartii hore ay soo arkeen ama ay soo mareen inta badanna qaybtooda ka yimaadeen deegaano ka fogfog gobolkan waad gaar ahaan deegaanka ku dhex jiraan
puntland waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee abaarta laga soo warinayay yuusufow dadka imaanaya maxaa ka muuqda oo inooga sharaxi karta xaaladooda runtii dadka markaad fiirisid noloshooda guud iyo xoolaha ay wataanba waxaa ka muuqata abaar iyo in aad ay xoolaha ay wataan oo kale aad udhiitaan gaar ahaan ariga oo ah meeshiya ugu ugu jilicsan marka la fiiriyo xaggan dhankan deegaanadan dadka soo guuraya geel oo kale waa iska rabayaa lakiin ariga markaad fiirisid aad buu udhiitay xaaladiisu marka haddeer oo kale marka horkan oo kale yimaado noloshiis dib bay usoo noqonaysa laakiin hadda markaad aragti waxaa ka muuqata abaartii iyo deegaanadii hore ay ka yimaadeen iyo in aan noloshooda aysan sii wanaagsanayn ama ay abaar adag soo mareen oo kale marka in jiraal dheer ay kasoo baxeen xaaladooda iska dhigato oo dadku ay xoogaa iska rajadooda xumayd haddas ay wanaagsan tahay oo meel xoolahooda iyo naftooda ay ku badbaadi karaan ay u socdaan ay iska dareemaysaa kuwii hore oo yimidna waxaad dareemaysaa in xaaladooda isu soo bedelayso iska deegaanka ama kaarka sabayntahayaa markaad u baxayd goobaha wadooyinka ama dhulka miyiga ah iyo dooxooyin kala dhigaya dadka reer guuraaga dalkad kastoo aad joogtana waxaa soo gelaya markaad deegaanka ku jiraan iyo degmooyinka ama dhibaatada tuulooyinka xeran baawur ari wada gaari ari soo dhigay guraayo gaari saaran indhaha waxa ugu badan ay qabanayaan waa waxyaalahaas wararka qaar ayna soo gaaray waxay sheegayaan dadkan iskaga kala yimaadeen gobolada dalka goboladaasi maxaa ka mid ah
runtii gobollo kala duwan bay ka yimaadeen tusaal ahaan oo kale gobolka mudug qayb baa ka timid gobolka sool oo dhanka waalka shiisheeye qayb baa ka timid bari qayb baa ka timid iyo qarbiyeer iyo iskaarka gobolkaa shishe sidoo kale nugaasha qaybeeda kala duwan baa lasaga yimid marka gobollo kala duwan baa lasaga yimid oo dadkaa reer guuraayo inta badan way isu guurguuraan sida reer guuraayo loo yiriba halkii meel ay roobka day hadda isu guuraan talahaan waa dhaweyta oo kale sanaag baa lasoo guuray mar haddana waa laga soo noqday nugaal darafkeeda shishe xadka ay la wadaagtay gobolka mudug ay deegaanka ku dhex jiraan hadda aan joogo oo kale ayaa haddana laysoo guuray marka gobollo kala duwan bay ka yimaadaan mudug nugaal sool qaybo kamid ah bari inta waa lasaga soo guuray waana wax inta badan reer guraagu ay sameeyaan oo hadda meesha xoolahooda naftooda ay kula badbaadi karaan ayay u guuraan si ay xoolahaasi nafta ugu helaan nolol ka fiican mid ay ku jiraan ugu helaan inta badan gobolada xaajkooda way soo kala gudbaan marka goboladaas kala duwan ayaa lasaga yimid waana wax u dhaqanaa reer guraaga inta badan inay hadda meesha naf ka jira ay u naqraacaan ma jiraan dhaqdhaqaaqyo maamulka deegaanka uu gurmanayo maadaama shacabkaba aanaysan gudaha deegaankaasi ay gaarayaan gobollo fogfogna ay ka yimaadeen roobna ay soo doonteen
sida ay sheegeen maamulka degmada ama deegaanka galab jiraan degmada galab jiraan puntland marka la fiiriyo waa degmo ayay ka tirsan tahay gobolka nugaal laakiin soomaaliya waxay kamid ahay degmada eylka ay hoostegi jirtay marka maamulka degmada galab jiraan ee puntland waxay sheegeen in ay dadkaas tawaalasin oo kale ugu talagala gargaar degdega tusaalahaan biyaha oo kale iyo waxyaalaha cuntada asaasiga oo kale inay siiyaan meelo kamidana ay horeyba u gaarsiiyeen dadka deegaankaasi haddana wixii kale soo kordhay oo kale ay gaarsiinayaan waxaan la kala sheegin amaankooda guud iyo xaaladooda ay la socdaan iyo inaan dhibaata ka dhexdhacin reer guuraagaas kala duwan ay soo gurguray marka si guud ayay ula socdaan jawiga sida ay sheegeen maamulka
reer guuraaga sida caadiga ahba markii roob lasoo raaco xoolo daqsinka oo kale waa lasku dagaalaa dadka waxaa inoo sheegtay in meelo fofog qaarkood ay ka yimaadeen maamulka ma wadaa qorshe arrintaas loogu hortagayo si dagaal beeleed mar kale gudaha deegaankaas ugu codhan maadaama dad badan oo kala duwan ay iskugu yimaadeen maamulka deegaanka waxay sheegeen in si guud ay ula socdaan dhaqaaqa dadka reer guuraaga iyo xaaladooda amni iyo inaan shaqaaqooyin inta badan reer guuraaga ka dhexdhaca yararka ah biyaha iyo ceelasha iyo waxyaalaha laysku qabtay iyo daaqsinta iyo inaysan ka dhexdhicin maadaama deegaankan waa deegaan iska nabdoon aan dhibaatana ka jirna wal haddana reer guuraaga kala duwan gobolada kala doorashay iyo naftoodana sultaamayn kale ku yeeran dhanka amniga waxay u sheegeen in ay u diyaarsan yihiin oo ay taas horeba uga sii taxadireen ay dadkana ku wacyigeliyaan markay deegaankaba soo galaan inuu yahay deegaan nabdoon nabadna looga baahan yahay cid u ducaayan wax yeelaysaan aysan jirin dadkana si nabadgelya ay ku wada daaqaan xoolahooda ay ku daaqsadaan halkaas ugu wada noolaadaan xilligii ilaa uqadarna ay isaga laabtaan
kaasi wuxuu ahaa waryaheena gobolka nugaal yuusuf maxamed maxamuud markaana hirshabeelle wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay in hay-adaha deeqbixiyaasha ay ka gaabiyeen dib u habaynta kanaalka webiga shabeelle ee ku yaala gobolka shabeellada dhexe si gaara magaalada jowhar iyo deegaano kale waxa uu maraa wasiir ku-xigeenka wasaaraddaas maxamed bashiir qaasim daqare ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu la kulmay iskaashatada beeraleyda gobolka shabeellada dhexe bismillahi raxmaani raxiim qalabkii aan dhiibnay ee iskaashatooyinka iyo kanaaladii sida ay howlgalayaan iyo xafiisyadoodii kan hore meele ayaan soo kormeernay maantana saddex xafiis ayaan soo kormeernay oo horyaal iyo anfac iyo nabadayna sidaad u jeedaan boorarkoodina waa soo bandhignay xafiisyadoodina waa kormeernay sidii loogu talagalay ay shaqadooda u socotaa waxaan ku dhiirigelinayaa iskaashatooyinka degmada jowhar iyo dhammaan kuwa hirshabeellaba in iskaashato kasta xafiis ay yeelato si howl maalmeedkeedii meel lagala socon karo ay yeelato taas markaas meesha kaga gudbo waxaan rabaa halkaan inaan fariin kaga diro sanadkii waa gabagabo sida aad la socotaana howlihii naga dhexeeyey deeqbixiyaashii ama kambaniyadii caawinaya beeralayda hirshabeelle waxaad moodaa in gaabisyo badan iyo qalaal badan uu jiro tusaale degmadan jowar aan joogno shantii kanaal oo loogu talagalay in la qodo kanaal kamida lama qodin kuwo kalena qaybo ayay qabiiqa yihiin oo xitaa waxaa dhacday in kanaaladii macmalka ahaa ee u samaysmaa dadki in laga burburiyo oo aan waxba la qaban waa la xisaabtamaynaa kambani kasto ee aan shaqadaasi qaban ee qandaraaska ku qaatay waxaan soo jeedinaynaa wax dhaqaala inaan la siin waana la xisaabtami doonaa mar dhowna waxaan soo bandhigaynaa kambaniyada sidii loogu talagalay ku shaqeeyey oo aan birame siinayno iyo kuwa laga mamnuuci doono inay hirshabeelle daba ka shaqeeyaan waxaa kaloo rabaa halkaan inaan baaq ugu jeediyo cid kasto oo ka shaqaynayso oo caawinaysa beeralayda hirshabeelle hirshabeelle dowlad ayaa ka jirto maamul gobol ayaa ka jiro mid degma ayaa ka jiro wasaarad u xilsaaran arrimahaas ayaa ka jiro ciddii isku dayda wasaaradda waxaysan ogeyn inay bulshadaasi ay ku dhex meeraysato oo ay si qalada ula shaqayso tallaabaa ka qaadi doonaa mana aqbalayno waxyaabaha loogu talagalay shacabka hirshabeelle dadka meelaha qaar ku hayana waxaan ugu baaqaynaa inay wasaaradda la soo xiriiraan haddii kale tallaabo adag ayaan ka qaadaynaa waxaan u baahannahay isla xisaabtan waxaan u baahannahay daahfurnaan shaqo cid kastooo isku dayaysa inay wax maleegto ama ay masuq maasuqdana gacan bira ayaan ku qaban doonnaa waxaan u baahannahay wada shaqayn daahfurnaan bulshadii maamulka gobolka degmadii wasaaraddii waxay wada ogayeen lagu wada shaqeeyo mana suurtoobayso howl ay wasaaradda beeraha goobjoog ka ahayn adna inay fuliso tallaabo ayaan ka qaadaynaa waxaan ku dhiirinaynaa waa ugu mahad celinaynaa cid kastoo gacan naga siisay horumarinta beeralayda hirshabeelle balse taas bedelkeeda ma aha cid kasta waxay rabtay inay samayso waxaan ku soo dhawaynaynaa cid kasta oo gacan ka geysanaysa beeralayda hirshabeelle inaan la shaqayno waxaan digniinka badambaysa u dirayaa kuwa ka dhunta maamulka degmo iyo gobol iyo wasaaraddu waxaan leeyahay tallaabo adag ayaanad ka qaadayaa fadlan wixayna hadday sax yihiin wasaaradda la soo xidhiidha si ay maamulka gobolka iyo degmadu wasaaraddu ula xidhiirto wax la ogayaa loo wada qabto aadaa umahadsantiin
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waxaan isla soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka faaqidaada wararka markaan haddii aan fiirino qodobada caalamka ugu waaweyn qarax dad ay ku dhinteen ayaa ka dhacay dalka kongo saraakiisha kongo ayaa sheegay in qof naftiisu huro ah uu xalay isku qarxiyey baar lagu cawiyo uu ku yaala magaalada bini ee bariga dalkaasi halkaas oo ay ku dhinteen ilaa lix qof oo ku jiray qofkii weerarkaasi fuliyey afhayeenka guddoomiyaha gobolka ee waqooyiga weerarka uu ka dhacay ayaa sheegay in ciidamada ay ishortaageen qofka xidhnaa walxaha qarxa u rabay inuu gudaha u galo baar dad badan ay ku caweeyeen balse markii dambe uu isku qarxiyey albaabka hore weerarkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyey ee gobolka ka dhaca tan iyo markii ay ciidamada kongo gaashanaya kuwa yuganda ay bilaabeen howlgalla ka dhanaa maleeshiyaadka mintidiinta islaamiga ee halkaasi ka dagaalamaa ugu dambayntii ruushka ayaa isna dib u celiyey ciidamo ka joogaya xadka ukrein wakaaladda wararka routers oo soo xiganaysa wakaaladda wararka ruushka ee interfax ayaa sheegtay in ciidamo ka badan toban kun ruush ah ay dib ugu laabteen saldhigyadooda joogtada ah kadib markii ay muddo bil ah aag uga jireen meel u dhow xadka ruushka uu la wadaaga ukrein interfax waxay sheegtay in ciidankaasi ka qayb ahaayeen dhoolatus military oo ay ciidamada qalabka sida ee ruushka sameynayeen dhowr gobol oo u dhow ukrein oo ayna ku jirto magaalada krimiya uu ruushka wuxuu ku qabsaday ciidamada ruushka ay ay ku daadisay kasoo bilow waqooyiga bariga ilaa koonfurta xadka ukrein ayaa dhaliyay qayladhaan xoog leh oo kasoo yirtay dowladda ukrein iyo dalalka saaxiibka la ah reer galbeedka ruushka weli waxa uu joogaa qeybo badan oo ka tirsan dalka ukrein toban kun oo ciidamo ahna halkaasi ay ka joogaan waxaana ruushka uu beeniyey inuu duulaan ku yahay ukrein balse waxa uu dalbaday in naata ay ka harta dhamaceeda ah inay isku ballaariso dalalka u dhow ruushka oo ay ukrein ka mid tahay intaas ayaan saaxiibayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkii faaqidaada wararka raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa barnaamij noocaana ku kulmi doono sida